qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa lagu shaaciyey in shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho ee maalmahan hakadka ku jiray in madaxda ay dib isugu soo laaban doonaan lix iyo labaatanka bishan si loo sii ambaqaado warka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda ay weli sii wadaan wadatashiyadoodii ku saabsanaa xoojinta iskaashiga guud ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in muddadii uu shirka socday diiradda lagu saaray xaaladda guud ee amniga dalka gaar ahaan sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab dhammaystirka hanaanka dimuqraadiyeynta iyo fulinta heshiisyadii hore ee golaha wadatashiga qaran hase ahaatee qoraalka laguma xusin in shirka lagu kala kacay shirka ayaa labadii bishan ka furmay muqdisho iyadoo toddobaad kadibna uu isaga baxay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe kadib markii uu ka biya diiday hanaanka ay dowladda dhexe u qorsheynayso in loo qabto doorashooyinka dalka taasoo muujinaysa in shirka laga gaari waayey natiijadii la rabay islamarkaana caqabad ku ah go-aanadii mansiiriga ahaa ee laga sugayay in go-aano wadar ogol ah ay ka gaaraan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo uu horay shirka isaga maqnaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani waxaa socda dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xaliyo kala aragti duwanaanta u dhexaysa madaxda soomaalida waxaana maanta magaalada muqdisho soo gaaray wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda iyo nabadda wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi iyo ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya james swan ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay magaalada muqdisho rosmary ee dicarlo intii ay booqashada muqdisho ku joogtay wasiirka ayaa wakiilka ugu warbixiyey horumarka dhinaca amniga ee soomaaliya ku tallaabsatay iyo shirkii golaha wadatashiga qaran iyo soo jeedinta dowladda federaalk ee ku aadan howlgalka midooda afrika ee unsom sidoo kale marwa dikaalo ayaa xaqiijisay taageerada ay qaramada midoobay u fidinayso soomaaliya gaar ahaan kooxda soomaaliya ee golaha ammaanka taasoo uu danjira fiqi uu si weyn usoo dhaweeyey isaga oo sheegay in kooxdaasi ay ka shaqeyn doonto new york iyo gudaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya saynab abuukar v o a muqdisho